بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي صدن يا أفراد كتابك الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس waxaan ku soo jirnay alfaraa'id iyo dhaxalkii macna alirthi luqatan wa sharca irthiga iyo dhaxalka macnihiisa xagga luqada iyo xagga sharciga labadaba alirthu irthigu luqatan xagga luqada albaqaa'u baa la yidhaahdaa waa baaqi ahaansho ama baaqi noqosho asmaada ilaahay baaba waa uu ka mid yahado ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid ah alwaarith rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarisiin wa anta khayru lwaarisiin marka luqada albaqaa'u baa la yidhaahdaa iyo wantiqaalu shay shayga oo ka ka guura min qowmin qolo xaggeed ilaa qowmin aakhariina qolo kale xaggeedna u guura taas baa la yidhaahdaa wa sharcan xagga sharcigana irthi waxaa la yidhaahdaa xaqun al irthu xaqun xagga sharciga waa xaq oo qaabilun aqbalaya litajazi ayuu aqbalaya tajazi iyo qeybsan ayuu aqbalayaa xaqaasoo yahbutu u sugnaanaya limustaxiqin limustaxiqin mid mutaystay ayuu xaqaasi u sugnaanayaa bacda mowti man duul dhimashadiis ka bacdi lahu isa mankaasoo lahu isaga u ahaaday daalika xaqaas iyo maalkaas qofkii xaqaa iyo maalkaa lahaa dhimashadiisii ka bacdi baa maalkii qofkaa dhintay uu lahaa waxaa mutaysanaya kii mustaxiqa ahaa wuxuuna ku mutaysanayaa liqaraabatin qaraabo oo beynahumaa dhexdooda ah kan dhintay iyo kan waaridkaada oo wax dhaxlaya aw amase naxwihaa qaraabo wixii la mid ah qaraabo wixii la mid ah marka waxa weeyaan marka dhaxalku meesha imaanayo ama waxaa la isku dhaxlaa imaa bilfardi aw bitacsiibi faral baa la isku dhaxlaa qofka ahlu faral inuu yahay ama tacsiib oo casabanimo inay meeshii jidho marka xaqaas waa xaqun qaabilun litajazi waxaa baxaya meeshaas nikaaxiyoo kale oo gabadhii walaalaheed wiilasha walaalaheed ahaa mar haddii aabba uusan jirin mid kastaaba waa waxa weeyaan waa weli oo kaamil ah ee wax tajaziya qaybqayb gelgelaya maaha qisaasiyana waa sidoo kale qof kasta qisaasi oo buu kaamil oo mutaysan yahay oo mudan yahay ee looma qaybqaybinayo laakiin waxa weeyaan qisaas oo kale haddii hal qof cafiyo dadkii qisaasta lahaaya qisaasi waa dhacaysa laanna isaga waxa weeyaan cafis kaamil ah buu la yimid qisaasi oo kaamilana wuu lahaa marka qisaasi waa dhacaysa laakiin diyada iyo magtu saasoo kale ma aho qofku hadduu magta intuu ku lahaa uu cafiyo waxa weeyaan intiisii unbuu cafiyey dadkii kale xaqoodii waa leeyihiin ayb waxaa soo haray dhaxalkii arkaan buu leeyahy arkaanul irthi ayaa arkaantaa la yidhaahdaa marka inta aan halkaasba la gaarin sharciga wuxuu u yaqaanaa irthiga marka min jihati sharci la qeexayo waa xaqun xaq markii la yidhi waxaa u shamlinayaa maalkii caadiga ahaa xaqul khiyaarkii shufcadii qisaastii iyo waxa wixii la mid a arkaanul irthi halaahatun waa saddex arkaantu waa muhiim waarithun mid wax dhaxlaya wa mawruuthun mid la dhaxlayo iyo wa xaqun mawruuthun iyo xaq la dhaxlayo arkaantuna waa intaas waa saddexdaa weeyaan mathalan haddii hadda qof uu dhinto xoolana ka tago xaasi carruur ka tago waxa weeyaan qofkaa dhintay waa mawruuth waa kii la dhexlayay xaaskiisii carruurtiisu waa waarisiintii xoolahan la dhaxlayo ou ka dhintay waa xaqun mawruuthun xaq la dhaxlayo wey waxaa jira iyaduna asbaabul irthi dhaxalka asbaabtiisa asbaabul irthi waa arbacatun iyaguna waa afar asbaabta la isku dhaxlo qofkaani qofka sababka uu ku dhaxlayo midka koowaad waa qaraabatu waa qaraabanimo midka labaadna waa nikaaxun waa nikaax labadii isqabtay mid ka midaa dhintay nikaax bay isku dhaxlayaan midka saddexaadna waa walaa-un walaa la yidhaahdaayo addoonkii la xoreeyey oo cid dhaxasho la waayey oo nasab ku dhaxasho oo nikaax ku dhaxasha waxaa dad ugu soka maray qofkii xoreeyey walow ku dhaxlaya xaqa sababka afraada u dambeeyana waxaa la yidhahdaa wajihatul islaam islaamka jihadiisa haddii qof uu dhinto wax nasab ku dhaxla la waayo wax nikaax ku dhaxla la waayo walow waxay isku dhaxlaan la waayo xoolihiisa jihatul islaam baa dhaxlayso baytulmaal ayaa la geynayaa haddii nidaamkiisu taxan yahay inkastoo hadda baytulmaalkiiba ilaa muddo dheer aanba lahayn oo markii la waayo xoolihii lagu celiyey raddi ahaan waxa weeyaan dadkii dhaxalka inta kala qaatay iyo dawul arxaamkii lagu celiyey ayb waxaa jira waxa la yidhahdo shuruudul irsi irsiga iyo dhaxalka shuruuddiis waa shuruud in dhaxalku yimaado shuruudan waa in la helo haddii la waayo dhaxalkii meesha ma imaanayo shuruudul irsi irsiga shuruuddiisu arbacatun waa afar taxaququ mowtil mawruuthi kan la dhaxlayo dhimashadiisa xaqiiqoobiddeedaa shardiya inay xaqiiqano tahay in kan la dhaxlayo uu dhintay oo xaqiiqadaas waxay ku noqonaysaa waaba loo jeedaa inuu dhintay ama laba qof baa oo cadcaadiliina ka markhaanti kacay ama qaadiga iyo maxkamadda waxay haleeshiiyeen dadkii dhintay qof la waayey ba waxaa la leeyahay muddadii la waayey qofkaa muddo hore ahayd maanta marna ma noolaan karo dadkii la da'da ahaa ama la-aynigaha waa dhammaadeen cimrigiisu halkaa ma dhaafi karo xugun bay soo saarayaan qofkaas inay dhimasho ku xukumeen kabacdi waa xoolihiisa la dhaxlaya kii la dhaxlaya dhimashadiisa marka waa in la xaqiijiyo wa taxaququ xayaati alwaaris kii wax dhexlayey noloshiisu inay xaqiiqowdo inuu noolaa bacda mowti almawruuthi kan la dhaxlayo dhimashadiisa kabacdi oo qofka la dhaxlayo intuu dhintay kabacdi waa in ay xaqiiq tahay oo la hubo kani inuu noolaa oo nolol kaga dambeeyey hadduu doono wax yar kabacdi ha dhinto oo dadkii hadda shil iyo dhibaato iyo wax la mida isdhexli lahaa hadday isku mar ku dhacaan oo maaragtay biriq baa ku dhacday waxbaa la gadoomay siday doonto ha noqoto meel baa ku qaraxday waxay noqonaysaa haddii ay kan wax dhexli lahaa uu kaas uu dhaxli lahaa nolol wax yar kaga dambeeyey waa dhaxlaya laakiin haddii la kala garan waayo ama iskumar ay dhintaan isma dhaxlayaan waxaa kaloo shardiga waa macrifatu idlaa'ihi soo dhowaantiisa macrifadeeda iyo garashadeeda lil meyiti meydka qofkan meydka wuxuu ugu soo dhowaaday waa in la garanayo waa macrifatu idlaa'ihi lil meyiti meydka meeshuu ka soo xarigsaday uga soo dhowaanayo oo ah biqaraabatin qaraabanimo oo bisababi qaraaba aw nikaaxin nikaax aw walaa-in wele waa saddexdai asbaabul irsiga ku jiray tou ugu soo dhowaaday meydkaanaan rabaa inuu dhaxlo markuu leeyahay maxaa idinka dhexeeyaa la dhahaya qaraabadaasaa nahay ama nikaaxaasaa naga dhexeeya u dhahaya ama walaa naga dhexeeya waxaa kaloo shardiga waa macnaha shuruuddii ka mid a walcilmu ogaansho bijihati al irsi jihada dhaxalka waa in lagu cilmi leeyahay binnisbati markii loo nisbeeya lilqaadi walmufti qofka qaadigaah iyo qofka muftiga ah oo jawaabta bixinaya oo iftaha iftoonaya masalada iyo midka qaadigaayoo xukumaya waa inay jihada irsiga labadan qof waa inay garanayaan dayb oo markaas si ay jawaab saxa ama xugun saxa ay u xukumaan taas baa lagama maarmaan noqonaysa leanna waxa weeyaan uma bannaana iyaga qaadiga iyo muftiga inay cid cid kale dhaxal siiyaan ilaa ay ka ogaanayaan dhaxalka uu leeyahay iyo jihada ku dhaxl ka dhaxlayo ugu soo xarigsaday waxaa kaloo laga maarmaana inay weydiiyaan dadkan wax dhaxlaya maaha dad kale qofkan ma jiraan oo dhaxli lahaa matalan hadda qof baa dhintay laba wiilow dhalay iyo wuxuu ka dhintay iyo xaaskiisii see loogu qaybinayaabaa su-aashu wey marka muftiga waxaa ku waajiba inuu yidhaahdo war qofkaani yaa kaloo dadkii nool aabbihiis ma nool yahay awowgii ma nool yahay ayeydii ma nooshahay ilaa kuwaasoo dhan dhaxalkii wax ku lahaan lahayn hadday nool yihiin iskagama dhaxli karo dadkii meesha joogay hadduusan ogaanin xogta laanna hadduu inta u dhaxlo hadhow qof dhaxalka wax kula haa yimaado arrintii halkaas bay markaas ku kharrimaysaa khadba weyn baana dhacaya sidaas bay noqonaysaa waxaa kaloo jira waxa la yidhaahdo mawaanacul irthi irtiga iyo dhaxalka waxyaalaha manciya oo haddii mid ka mida uu dhaco aysan labada qof isdhaxlaynin mawaanicul irthi arbacatun waa afar irtiga iyo dhaxalka waxyaalaha manciya kow waxaa ka ah alqatlu dilkiibaa kow ka ah qofku qofkau dhaxli lahaa hadduu dilo isma dhaxlayaan hadduu doono xaq ha ku dilo qof la qisaasanayoo kale mathalan qaadigii baa xukumay qofou dhaxalkiisa wax ku lahaa iyo wixii la mid ah waa ku markhaanti kacay wuu xukumay waxaasoo dhan markaa dhaxalka wax ku yeelan mayo walaalkiis matalan laba ninoo walaalaha mid baa la yidhi waxbuu dile kii kalaa ku markhaanti kaca wuxuu yidhi waa runo waxbuu dilay waa la qisaas waxba dhaxalkii kuma leh midkaan markhaantiga kacay arrinka labaad marka qatligaas madkhal kasta ama lug kasta oo ku leeyahay hadduuba ku lug yeesho qofka u dhaxli lahaa dilkiisa hadduu ku lug yeesho dhaxalka waxa kuma leh warriqu addoonnimo wey haddii meesha labadii qof mid addoon yahay isma dhaxlayaan midda kaloo dhaxalka mancinaysa waxa weeye wakhtilaafu diini diinkii oo iskhilaafsan hadday diintooda iskhilaafsan tahay oo midna muslim yahay midna uusan ahayn isma dhaxlayaan iyagana sidaasaa ay noqonaysaa dayib taasina wataa qof muslima gaal dhaxli maayo gaalna muslim dhaxli maayo gaaladoo dhanna diinahoodu hal diin bay ka dhigantah cidday doonaa ha noqdeen kuwa majuusta mushrikiinta kuwa kale iyagu ha isdhaxlaan laakiin islaamka isdhaxli mayaan dayib masaladaa markii ay sidaa u dhacdo marka waxaa soo haray oo ikhtilaafu diin laga hadlay midka afraad waxa weeyaan waadawru alxukmiyu dowrka xukmiga ah waa dowr oo xukmi ah wax la yidhaahdo oo iska daba wareeg baa ka imaanaya iyadu isaguna hadduu meesha yimaado dhaxal meesha imaan maayo laysma dhaxlayaan dowrulxukmi muxuu noqonayaa addowrulxukmiyu biliqraar waxa weeyaan qof baa dhintay nin baa dhintay walaalkii aabihii hooya bay walaaliyihiin buu ka dhintay walaalkaasi marka waa xoolihii oo dhan isagaa qaadanaya waxaa la yidhaahdaa waarith xaa'is litarika waa mid wax dhaxlaha xoolahoo dhanna ixaadaynaya oo koobaya oo qaadanaya markii ay arrintu sidaa ahayd baa walaalkii noolaa baa wuxuu yidhi wiil halkan jooga wuxuu yidhi wiilkan waxaa dhalay walaalkaygii dhintay baa dhalay walaalkaygii dhintay ayaa dhalay wiilkaas nasabkiisu inuu sugnaado waxay u baahan tahay in la helo waarith oo xaa'iza xoolahoo dhan dhaxalkooda koobaya sida ninkan walaalkaayo halkan hadda jooga oo kale kaasi markuu siqiray oo yidhaahdo wiilkan walaalkaygii dhintay baa dhalay wiilkii nasabkiisi baa sugnaanaya laakiin xoolihii la dhaxal siin mayo aabbihiisaas ku abtirsanayo xoolaha laga dhaxlayo walaalkan shaqiiqaa baa qaadanaya wiilkii qaadan maayo sababtu waa maxay wiilkii hadduu waaris noqdo oo xoolahan qaato waxaa waarisnimadii ka baxaya walaalkii shaqiiqa ahaa ilaa wiil baa meeshii la helay wiilkaasaana walaalka xijaabaya mar haddii la xijaabayna waaris xaa'iza maahoo wiilkii ou nasabkiisa qirayey wiilkii nasabkiisu sugnaan mayo marka waxaa leeyahy wiilkii nasabkiisu ha sugnaado xoolihiina ha qaato walaalkan laakiin xagga kale waxaa sharcigu leeyahay ninkaa xoolaha markuu qaato waa inuu wiilkan xoolaha siiyaa wiilkan yar waa inuu xoolihiisa siiyo oo xoolihii uga baxo xagga daahirka masalada sidaa horaa la xukumaya laakiin xagga baadinka walaalka waxaa ku waajiba tarikada iyo xoolahoo dhan inuu u dhiibo wiilkan uu nasabkiisa hadda qiray imaamu maalik baa u dhahayaa wiilkaas nasabkiina waa u sugnaanayaa irsigii iyo dhaxalkiina waa u sugnaanayaa oo labadiiba waa u hirgelayaan buu leeyahy alwaarisuuna min arijaal tanna waxaa laga hadlayaa ragga waxdhaxalaha ragga waxdhaxalaha ayaa laga hadlaya alwaarisuuna min arijaal khamsata cashara waa shan iyo toban shan iyo tobankii waa kuwaan magacyadooda al abu aabuhu waxbuu dhaxlaa wa abuuha aabbaha aabihiisna waxbuu dhaxlaa wa calaa haba sarreey awow durugsanba ha noqdo wal ibnu wiilkii meydku dhalay iyo wabnuhu wiilka wiilkiis wa in safala haba hoos u daadego haba hooseeyo iyana waxbay dhaxlayaan wal akhu shaqiiqu walaal shaqiiqa aabbihi hooyaba meydka la wadaaga waxbuu dhaxlaa wal akhu lil abi walaal aabbe keliya la wadaagana wuu dhaxalka wuu qaataa wal akhu lil ummi walaal hooye uu walaal keliya ahna waxbuu dhaxlaa saddexda walaalaha waa kuwaas walaal aabbihi hooyaba meydka la wadaaga walaal aabbe keliya la wadaaga walaal hooye keliya la wadaaga wabnul akhi shaqiiqi walaal shaqiiqa wiilow dhalay waxbuu dhaxlaa wabnul akhi lil abi walaal liaba wiilow dhalayna waxbuu dhaxlaa walaalka li'umka wiilkau dhalay meesha ma yimaado walcammu shaqiiqu adeer shaqiiqa meydka dhintay adeerkiis ay aabbihiis aabbihii hooyaba wadaageen waxbuu dhaxlaa walcammu lil abi adeer aabbe keliya ay wadaageenna waxbuu dhaxlaa wiilashoodiina waa kuwan wabnulcammi shaqiiq adeer shaqiiqa wiilkiis waxbuu dhaxlaa wabnulcammi lil abi adeer li'ab ah oo aabbe aabbe keliyay walaala ka ahaayeenna wiilkiisu waxbuu dhaxlaa wazawju zawjkuna waxbuu dhaxlaa zawjku waa xaaskiisi baa dhimatay markaas ragga wax dhaxluu ku jiraa wadul walaa'i walaha kuwa u saaxiibkaana ama kanu saaxiibka wadul walaa'i walaha midka u saaxiibkaana waxbuu dhaxlaa oo addoonkii oo xoreeyadu cid kaloon dhaxsho la waayey isaga unbaa markaa dhaxlaya marka ragga wax dhaxla haddii la basdhiyo waa shan iyo tobankaas ayay noqonayaan dayb sidaas baa marka loo kala maamulayaa dayb waxaa soo haray dumarkii wax dhexlay alwaarithaatu min annisaa'i dumarka kuwa wax dhexla ee waarithaadka ah alwaarithaatu kuwa wax dhaxla oo min annisaa'i dumarka cashrun waa toban albintu gabadhii meydku dhalay ninkaa dhintay gabadhou dhalay wa bintulibni wiilow dhalay gabar uu sii dhalay wa in safala wiilku haba hooseeyo wal ummu hooyadu waxbay dhaxashaa waljaddatu ayeeye oo lil abi ayeeyadii aabba dhashay waxbay dhaxashaa waljaddatu lil ummi ayeeyada hooyo dhashay iyana waxbay dhaxashaa wa in calataa haba sarreeyeen hadday doonaan oo waxa weeyaan ayeeye fogba ha ahaadeen dayib wal ukhtu shaqiiqa ukhtada shaqiiqada ah iyaduna waxbay dhaxashaa meydka dhintay walaashiis aabbihi hooyaba ay wadaagaan dayib wal ukhtu lil abi walaal gabar walaalah oo aabbaha keliya ay walaala ka yihiin waxbay dhaxashaa wal ukhtu lil ummi gabar walaala hooyo keliya walaala ka yihiin waxbay dhaxashaa wazawjatu xaaskuna waxbay dhaxashaayo ninkeedii bay dhaxalaysaa waalmuctiqatu haweenaydii wax horaysayna oo qofkay horaysay cid kale oo dhaxasho la waayeyna iyaduna waxbay dhaxashaa oo waa haweenayda muctiqada ah taa weeyaan iyaduna sidaas bay wax u dhaxlaysaa walmuctiqa baa la yidhaahdaa walaysa fi nisaa'i durun casaba ila alatii manat bicifqi raqaba meeshii uu lahaa weeye saaxibu raxbiya ee uu kaga hadlayey gabadha iyada ah ayib dad marka waxaa la jira aan la xijaabin xijaabka oo xujbu xirmaanka ah oo aan xoolihii marna ka qadayn aabbahaa ka mid ah waa lix qof hooyadaa ka mida ibniga iyo bintadaa ka mida wiilka iyo gabadhii zawjkii iyo ama zawjadii waa intaas maxaa yeelay qofkii ay dhexlayeen mar haddou dhinto iyagoo xirmaan kuma dhacayo ilaa hal masalaa la sheegaa masaladaas waxa weeyaan haweenay baa timid markaasay meydkan waxay tiri qofkan dhintay oo maradan ku duuduuban waa ninkaygii markhaantina waa u haystaa markaa dhaxal baan ka rabaa waxaas inay tahay bay sheeganaysaa iyadoo hawshii lagu jiraa waxaa yimid nin wuxuu yidhi meydkan meesha yaalla xaaskaygii weeye qofka dhintay waa dumar markhaanti ii caddeeyana waa haysaa tii horena waxay lahayd waa ninkaygii isna wuxuu leeyahy waa xaaskaygii meydkii haddii la baaray inuu rag yahay iyo in dumar uu yahayna inuu labeebsho yahay oo khunse yahay baa caddaatay masaladaasoo kale un keliyaa markaas laga soo reebaa dayib casabada waxa la yidhaahdo waa saddex qaybood caasibun binafsihi wa caasibun bigayrihi wa caasibun maca gayrihi casabatun binafsi casabatu bilgayr casaba maca algayr baa la kala yidhaahdaa caasibun binafsihi marka waxa weeyaan waa jamiicu dhukuur waa rag oo dhan waxaa laga reebaa zawjka oo ninka gabadha qabe ah iyo al aqu lil ummi walaalka xagga hooyo caasibun binafsihi ma noqdaan waa casabadii baa laga hadlayaa caasibun bigayrihi waxa weeyaan waa dumar keliya waxaan leeyahay waa dumar waa gabdho iyo wiilashii walaalahooda la jooga albanaat maca albaniin banaat waa gabdhihii oo wiilashii la jooga ama al akhawaat gabdho walaalaha oo macal ikhwati wiilashii walaalahoodaha la jooga kuwaasna waxaa la yidhaahdaa casabatun bigayr casabatun bigayri wa casaba maca algayr ama caasibun maca gayrihi waxaa la yidhahdaa gabdho walaala ah al akhawaat oo meydka walaalihiis oo macal banaati gabdhaha u dhalay la jooga kuwaani waa wada dumar waa dumar dumar la jooga akhawaat oo meydka dhintay gabdhihii walaalihiis ahaa oo macal banaati gabdhaha u dhalay macooda ah qof baa dhintay gabdhaha u dhalay iyo gabdho la dhashay baa jooga kuwaas baa la yidhaahdaa iyo wixii la mid ah casabadana marka saddexdaas baa loo qaybiyaa dayib casabadii marka dee jihada sida loo kala horumarinayana waa laga hadlaa hooyaduna waa muhiim والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب